halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internet-ka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dadkaana dhegaysanaya u dhammaantiinba waa jimco laba iyo labaatanka bisha janawari sanadkun ah waa laba kun iyo lix iyo tobanka idaacaddanana waxaa si wada jir idinkugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo axmed cali sheekh
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii xalay lagu qaaday xeebta liido ee magaalada muqdisho dabka jira waxaa waaye isbitaalka kabasitigiisa oo qaybta mortuariga laba laasaraa taallo oo meyd la saari karo inta kale waxay noqonayaan dhulka in la dhigo dhaqitaankooda iyo hagidoodana dhib bay noqonaysaa maal hadda nasiib waxaa magaalada xamar meelo badan oo meydka la dhigi karo oo ayaa la geen karaa
kaasi waxa uu ahaa dr maxamed yuusuf agaasimaha isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho
qodobada kale aan idin hayno dhegaystayaal ah ayaa waxaa ka mid ah wasiirka amniga qaranka cabdirasaaq cumar maxamed oo ka hadlay weerarkaasi iyo warbixino kale oo faahfaahsan barnaamijka faaqilaada toddobaadka iyo umuuraha islaamka iyo qodobo kale
suuqyada saamiyada ee eshiya iyo yurub ayaa sare u kacay jimcaha maanta ah iyagoo oo raacaya suuqyada maraykanka kadib maalmo hoosu dhaca suuqa tokiyo ku yaala ee nikey ayaa hogaaminaya sare ukacan isaga oo kusoo xirmay sare ukac lix boqolkiiba ah suuqa hong kong ayaa ku darsaday ugu yaraan sare ukac saddex boqolkiiba ah halka suuqa seolna uu kusoo xirmay laba boqolkiiba suuqyada sydney taibey singabore iyo manila ayaa sidoo kale dhibco badan helay ganacsiyadii ugu horreeyey ee qaaradda yurubna suuqa london ayaa waxa uu helay dhibco boqolkiiba hal dhibic lix ah halka frankfort iyo baris ay kusoo xirmeen laba boqolkiiba sare ukaca ayaa yimid kadib markii madaxa bankiga dhexe ee yurub mario dragi uu khamiistii sare u qaaday rajada laga qabo in lacag badan lagu xoojiyo dhaqaalaha uu bankiga ku dhawaaqi doono bisha maarj taasi oo la filayo in dhaqaalaha sare loogu qaado maalgastayaasha ayaa waxa ay sidoo kale dhiirigeliyey kadib markii qiimaha saliidda uu xoogaa sare u kacay khamiistii
madaxweynaha kuuriyada koonfureed baak winhai ayaa waxa ay sheegtay in dalalka quwadaha waaweyn ee dunida laga doonayo in ay raadiyaan sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadallada muddada dheer hakadka galay ee barnaamijka nukleerka ee kuuriyada waqooyi xataa haddii wadaxaajood wadayaasha dalkaasi aanay goobjoog ka soo noqon baarka ayaa waxa ay xitaa niyajab waxa ay ka muujisay qaabka wadahadalka lixda dal oo ujeedadoodu ay ahayd in kuuriyada waqooyi ay ka tanasusho barnaamijkeeda nukleerka kuwaasi oo aan la qabanina muddo toddoba sano ah wadaxaajoodka lixda dal ee labada kuuriyood maraykanka shiinaha jabaan iyo rusia ayaa waxa ay bilowdeen sanadkii labada kun iyo saddexdii iyadoo dalka kuuriyada waqooyi uu isaga baxay wadaxaajoodka sanadkii labada kun iyo sagaalkii tallaabadaasi oo niyad jibisay dalalka quudaha waaweyn oo cunaqabateyn kusoo rogay dalkaasi kuuriyada waqooyi kadib markii uu tijaabiyey gantaalada liishaanka dheer saraakiisha badda ee dalka griig ayaa sheegay inay heleen miidadka shan iyo toban qof oo laba dooni oo kala duwan ay kula degtay jasiiradaha dalkaasi xilli qulqulka muhaajiriinta ee yurub weli uu sii socdo waxaa hadda socda baaritaano lagu baadigoobayo dad kale oo weli la la-yahay ilaalada xeebaha griig waxa ay sheegeen in afartan iyo kow qof ay soo gaareen xeebaha kadib markii ay doon kula degtay meel u dhow xeebta jasiiradda yar ee farmakonesisi ee dhacda bariga badda ejianka waxaa sidoo kale halkaasi laga helay miidadka toddoba qof dhacdo taas ka duwana lix iyo labaatan qof ayaa kasoo badbaaday doon ku degtay xeebta jasiiradda kalolaminos hase yeeshee waxaa sidoo kale halkaasi laga helay meydadka siddeed qof ururka socdaalka adduunka ee i o m ayaa sheegay horaantii toddobaadkan in qiyaastii soddon iyo kow kun laba boqol afartan iyo afar qof oo muhaajiriin ah ay yimaadeen badaha griiga tani markii uu bilowday sanadkan cusub ee laba kun lix iyo toban
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington xilli hore oo saaka ayaa inta badan eheladii dadkoodu ay ka maqnaayeen ay tageen xarumaha caafimaadka iyo goobtii weerarku ka dhacay iyaga oo baadigoob ugu jiray iyaga in ay nolol iyo geeri ay ku helaan dadkooda haddaba warbixintan waxaa magaalada muqdisho uu nooga soo diray wariyaheenna v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle ilo kala duwan oo soo baxa barqanimadii maanta ayaa xaqiijinaya korarka khasaaraha dhimashadii dhaawac ee ka dhashay weerarkii xalay lagu qaaday baarka liido dhimashada dadka ayaa meelaha qaar waxay ahayd mid u dhacda si wadar ah dadka dhinta waxaa ka mid ahayd gabar uur lahayd iyo laba ka mida walaalaheed oo kula sugnaa gudaha baarka liido xilliga weerarkuu dhacayey halka dadka qaarna ay meelaha ay gabaadsadeen ay weer ku qabsaday taasi oo keentay in khasaaruhu bato goobaha caafimaad ee dadka qaba dhaawacyada la dhiga waxaa ka mid ah isbitaalka umma isbitaalka kaysaney isbitaalka daarushifa iyo isbitaalka madiina oo ah inta badan dhaawacyada meydadka halka la geeyey maxamed macalin xasan wuxuu ka mid ahaa dadkii qaba dhaawacyada xilli dambena laga soo saaray gudaha baarka liido maxamed waxa uu sharaxayaa siday wax u dhaceen iyo wuxuu arkaya inta weerarku socday shoogay wada qaadeen qof walba meeshii u dhow orda aniga anoo gurguuranayo ayaa waxaan ku tagay qaybta oo musqusha dumarka meel ku yaalla oo luuq ah intaa dabadeed markaan xoogaa sugnay xabadda ay soo dhowaatay ayaa waxaa noo soo gala meeshaan ku jirnay nin ka mid ah dadkii meesha weerar ku soo qaaday oo noogu soo gala qolkii aan ku jirnay sideed qof baan ahayn afar ka mid waa geeriyood afar kalena waa dhaawac waan aniga ku jiro iyo guddoomiyaha degmada gaaraan meeshaasaan ku dhaawacmanay xoogaasaan ugu jirnay ugu jirnay oo u dhigbaxay marka dambe waxaana soo gaaray ciidamada oo alfa group oo noogu soo gala qolkii nagu dhex joogno markaasay na weydiiyeen maxaad tihiin markaasaan niri dadka shacabka ah meesha yimid ayaan ka mid ahayn kadibna badbaado ayay noo dalbeen xaalkayga hadda waa fiican yahay maasha allah gacantaan unbaa ii daran wax kaloo hadda dhibcaan ka cabanaa ma jiro doctor maxamed yuusuf maamulaha isbitaalka madiine ayaa sheegay in weerarkii xalay uu ahaa mid dhimasho badan marka loo eego tirada dhaawacyada la soo gaarsiiyo isbitaalka madiina
xalayto dhibaatooyinaa dhacday magaalada dhaawacyaan la soo gaaray dhaawacyadaasitood waxay ahaayeen dhaawacyo kala duwan oo isbitaalka soo gaaray hal qof oo dhaawaciisa fududaa maahane inta kale waxaan seexinay isbitaalka howlihii xalaan ku jirnay qaarkood ilaa saakaan dhammeynay adiga dhaawaca sidii hore oo u badnaan jiray ooma badnayn laba iyo toban qof oo ahay inta aan seexinay laakiin waxaa jiray dhimasho badan oo bannaanka laga keenay inay isbitaalka haraqaysay oo ahayd ilaa toban mayda dabka jira waxaa waaye isbitaalka kabasitigiisa oo qaybta mortuariga laba laasara taallo oo mayd la saari karo inta kale waxay noqonayaan dhulka in la dhigo dhaqitaankooda iyo hagidoodana dhib bay noqonaysaa maala marka hadda nasiib waxaa magaalada xamar meelo badan oo maydka la dhigi karo oo firdijeera leh annagu firdijeer ma qabno ayaa la geyn karaa markii mayd ay noqoto meeshaan xoogaa waa waa lagu rafaadayaa sababtoo ah labada meel markii la kala dhigo labada meed inta kale waxay noqonaysaa dhulka in la dhigo
dhowr ruux oo kala degan meelo kala duwan oo muqdisho ah ayaa ii sheegay in dad ay kaga dhinteen weerarkii ka dhacay baarka liido kuwaasi oo lagu aasayey xaafado kala duwan waana dad aan laga diiwaangelin goobaha caafimaadka sida isbitaallada taasi oo ka dhigan in korarka dadka dhimashadu hadda uu gaarsiisan yahay in ka badan shan iyo labaatan ruux qabuuraha macalin nuur ee deegaanka kilomitir saddex iyo toban oo aan tegey waxaa daqiiqado kooban oo aan ku sugnaa ay dhehiw qabanayeen ilaa iyo shan god oo lagu aasayey qaar ka mida dadkii weerarkaasi ku dhintay taasi oo ka dhigan in meelaha dadka lagu aasa maanta ay ahayd mid mashquul badan dadka ugu badan ee waxyeeladu ka soo gaarta weerarka lagu qaaday baar liido waa dad dhallinyaro ah kuwaasoo xilliyada nasiinada u damaanshaa taga xeebta liido cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dadkii dhibaatadu ay soo gaartay xalay markii weerarkaasi uu dhacay waxaa ka mid ah cabdifataax maxamed kheyre oo saddex walaalihiis ka mid ah ay ku dhinteen weerarkaasi xalay dhacay cabdifataax ayaa waxa uu v o eda waraysi uu siiye uu ku sheegay in laba gabdhood iyo wiil ay ahaayeen kuwa qoyskooda ka dhintay xalay kuwaasoo isla maanta la isku dhinacaasay waxa uu tilmaamay inay maqaayadda u tageen si ay wakhti fiican ula soo qaataan ubad ay dhaleen walaalihiis maadaama uu ka soo xirmay imtixaankii iskuullo iyo jaamacado ay dhiganayeen jamaal axmed cismaan ayaa cabdifataax qadka teleefonka ee magaalada muqdisho ku waraystay walaal allah u naxariisto dhammaantood intay intay la shay dhimatay waxay ahaayeen saddex hal wiil oo igu xigay iyo gabar iyo gabar kale kusii xigtay saddex ay ahaayeen oo intaba isku isku caabana marka ma qaraxay ku dhinteen mise rasaas ayay ku dhinteen intuu weerarku u socday horta xogta badan markii aan dhaawacda kan aan xoojiyey wiilka markii meydkiisaan aragnay xabad oo risaas lagu toogashay ahayd gabdhaha midda weynna qarax iyo risaas baa iskugu daray gabadha yarna qaraxay ayadoo maskaxda xataa way daadat oo iyada dhan jirkeeda aada u baabaasanaa saddexdan kula dhashay maxaa halkaa waynu ognahay in loo tago in lagu soo shaaho in lagu nasto in lagu kulmo meesha maxay ka qabanaya saddexda la dhashay waxaa kaloo la socotay gabadha gabaree dhashay oo nabti u ahay wiilkana wiilu dhaloan adeer waha la socday oo oo afar jir ah midkiiba afar jir oo yaryaryagana marka guud ahaan shan ay ahaayeen laakiin nasiibanaag labada oo ilmo midna waa dhaawac yara firaa gaaray wiilka oo adeerkaan u ahayna oo afartana jir ana waa dhaawac oo mana darno mana mana liifa dhexdhexaad waaye dhaawaciisa inuu bil qalin kalaa la rajeynayaa marka ilmahaas ayay aadeen xeebta gabadha marka jaamacadda hadda sanadka u dhameynaysay february oo oo narsina dhameynaysay wiilkana medicine uu dhiganayay gabadha kale dugsiga in ay ka qalin jabinayso mar dhow marka inay meesha iska soo sheekaystaan iyo xeebta iska soo nastaan ay u tageen galkaas u baxaneed ahaayeen wakti fiican oo ay kusoo nastaan wiilka wiilka taxaana u dhamaada taxaanka hadda semesterka u xirmay marka wiilkiisina waaba meesha kusoo nastaan gabadha taxaanka hadda buuganda u furmayay dugsi yarna fasaxa ku jirta marka breakcam
marka goormay idin soo gaartay in ay walaalaha meesha ku dhinteen waxayna soo gaaray qarax markuu dhacay nus saac kadib oo markaa maqlay inuu qarax ka dhacay liido aaba markaas wuxuu yidhi wuxuu yidhi aaba wuxuu yidhi ilmihii meeshay wada jiraan isla markiiba anigana waxaan ka aaday isbitaal isbitaallada ugu dhow aan ka eegay asxaabaan markii meelo badan kala dhigay jidka lama geli karin markii dambena waxaan go-aansaday inaan goobta qaraxa ka dhacay agteeda aan tago marka saddex la dhashay iyo laba aan waalid ah shan qofood keliga meel ma joogi karaan dhahay marka go-aan aan qaatay marka tiimka la taxbar aan helay waxaan u dhawaaday meesha marka ay dagaalku ka socdo meel u jirta adiga shan iyo toban tallaaba aan tegay markii dambe saasaa markii aan ku helay marka labadii jaryar saasaan kusoo badbaadiyey inta kalena markii ciidanka ay naamreen lama geli kara dhahay meesha weel xabaddu way socotaa marka waa saaga waagaa ugu beriyey waagaa ugu beriyey subaxdii markii dadka loo fasaxay meydka saakaa marka aan ugu tagay xeebta iyo saddex meydka garab jifana saaka soo qaada marka waa dhacdo xanuun badan marka intaa ilaa iyo xalay ilaa waaga uu ka baryayey wax akhbaara kama idan hayn miya maya kamaan helin xalay wax akhbaar kamaan helin nooma ogol meesha inuu qof galo dadka noola dee looma tegi karaan la yidhi qofka dhaawacana dee meesha looma gudbi karaan la yidhi annaka meeshaan lagu lagu lagu xanibo waxaad ma geli kartiin marka howl ciidana ka socota arrinta marka xalay saas u cakarnayd oo walacaasa waagu nagu bariyey waxaa inagu maqaalaa in mid ka mid a gabdhaha meesha ku dhintay ay uur lahayd arrinta maxaad inooga sheegi karaysaa ha gabadha weyn oo firdowse maxamed kheyre ah oo kan jaacadda dhameeray uur toddoba biloodna way ahayd markii xataa cunuga ay markii xabadda ay kuridana tiri gabadha hayga dilinay tiri markaas iyada marka ay xabadda ku dhamaystireen iyada cunugeeda isku dhinteen oo isku go-een kunagta maysan dilin firdowse waan gartay labada kale magacyadooda ma inoo sheegi kartaa ha firdowse maxamed kheyre cabdiqani maxamed kheyre iyo nicimo maxamed kheyre walaal maantaan aasnay maanta asnay oo kulan ah fodareeda asnay maanta asnay
waa waa tahay walaal aad baan uga xumahay ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo waa dhacdo xanuun badan adiga iyo inta kale ee weerarkaasi dhibaatada kasoo gaartayba waxaan urajeynayaa inuu ilaahay bedel kheyr qabo cabdifataax waad mahadsantaha walaal
cabdifataax maxamed kheyre oo saddex walaalihiis ka mid ahaa kuwaay weerarkii lagu qaaday xeebta liido ayuu kaasi ahaa u warramayay waryahayaga jamaal axmed cismaan
haddaba wasiirka amniga qaranka ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa waxa uu ka warbixiyey qaraxii xalay iyo weerarkii lagu qaaday maqaayado ku yaala xeebta liido weerarkaasi ayaa saaka waa berigii waxaa soo afjaray ciidamada ammaanka wasiirka waxa uu booqday goobihii weerarka uu ka dhacay falastiin axmed iimaan oo washington joogta ayaana waxay ugu horreyn weydiisay bal inuu ka warramo sida uu u dhacay weerarka
ha ha falastiin marka hore waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan u tacsiyeeyo sababtoo ah weerarkii xalay wuxuu ahaa weerar runtii lagu soo qaaday shacabka soomaaliyeed waxyaabaha ugu naxdinta badnaa oo aan arkay saakay subaxii mar aan aan goobta ay dhacdada ka dhacday aan joogay waxaa ka mid ahaa gabar da-yar oo wiilkeeda gacanta ku hayso oo ayada iyo wiilkiiba meesha ay ku dhinteen oo xabado lagu dhuftay yacni marka waa fahmi karaysaan yacni inaysan dad mabda ama diin ku socda inaysan ahayn inay ku socdaan inay shacabka soomaaliyeed ay gumaadaan oo ay dhibaato u geystaan haddii aan intaas kaga baxo midda tacsida ah weerarkii xalay baabuur ayuu ahaa laba baabuur bay ahayn mid baabuurku qaraxii hore dhacay markuu dhacay ayagana waxay kasoo galeen dhinaca xeebta ilaa iyo lix ilaa iyo sideed qofood ayaa lagu qiyaasayaa inay ahaayeen waxa dheereeyey muddada uu socday dadka dagaalku meesha ka socdayna wax kale ma aha meesha aada u yareed iyo ciidamadii gaashaan ee meesha galay oo intooda badan prioritieskooda siiyey inay badbaadiyaan shacabkii ayaa waxay keentay in saakay lasoo afjaro afartii subaxnimo in lasoo afjaro weerarkaas oo ay gebi ahaan ciidamada amniga la wareegaan goobtii ay ay soo weerareen maleeshiyaadka nabaddiidka ee al-shabaab marka ma badday ka soo galeen weerarka ma dhinaca badda doomay ku yimaadeen maleeshiyada qaar maya xeebta yani waa meeshii liiday oo dadku waa u furan tahay shacabka khaladaad badanna waa jira oo dhanka ganacsatada ah runtii waxay ahayd inay dhinacaas ay wax ka qabsadaan annaga yani hay-adha dowlad ahaan yani waa u sheegnay siyaasada guud ee dowladda dhinaca amnigana waa la wadaagnay hoteelada iyo goobaha ganacsiga wixii fulin ah iyo ayaga ahayd inay runtii ay qabsadaan mas-uuliyad gaara ayaa ka saaran kasamarska meesha ugu imaanayo marka meel xeeb ayay ahayd runtii meesha dhinaca xeebtay kasoo galeen oo badda marka ma ahayn dad doomo ku yimid ma ahayn laakiin dad lug iyo hubkooda caadiga ayagoo iska dhigaya ciidamo ayay saas bay kusoo galeen wasir waa la filaya waayaba in ay dhici karto inuu al-shabaab ay weeraro geystaan marar badanna waa ay dhacdo waa ay soo noqnoqota mas-uuliyadda yaa qaadaya weeraradan soo noqnoqda ma ganacsatada maqaayadaha iskale mise dowladda la rabay inay ammaanka ilaaliso wallaahi labadaba mas-uuliyadaa saaran dowladdana mas-uuliyad baa saaran ganacsatadana mas-uuliyadaa saaran ilaa iyo in muddaa waa ogeed yani ciidanka nabaddiidka mar walba waxay soo weerari jireen hay-adaha dawliga ah institutionska dowladda ayay soo weerarayeen dowlad ahaan xoog baa la saaray yani in la in la ilaaliyo oo ciidamadii amniga aad si xoogan bay u ilaaliyaan oo kuma soo dhiiran ilaa iyo muddo ma aysan soo weerarin waxay bilaabeen marka inay u gudoomaan dhinacii ganacsatada ganacsatada annaga dowlad ahaan qofka ganacsiga iskale dowladda mas-uuliyad oo ka dheer in amnigiisa loogo hadduusan asaga dhihin amnigii intugu keliya halli u yimaado hadduusan dhihin sida koobaad isaga ayay saaran tahay inuu amnigii meeshaas goobtaasu ganacsi ku samaynayo inuu sugo laakiin wasaaradda waxaa ka saaran iyo dowladda waxaa ka saaran waajibaad inay direction siiyaan inay policy iyo siyaasado ku wajahan sidii loo ilaalin lahaa amnigaas inay keenaan annagana intaasoo dhan waa sameynay golaha wasiiradan ka ansixinnay annaga lafteena yani dhinaca arteeda waxaad moodaa mas-uuliyaddii naga saarnayd wax badan inkastoon ka qabanay in yacni caqabado badan hayso darteedna in waxyaabo badan aanan u qaban karayn dhimashada guud waa imise wasiir iyo dhaawaca
adiga waxaan kasoo tegay saakii subaxii lixdii ayaan kasoo tegay meesha shoobta dhashada markaas dhabaatameeyay ahaayeen dhaawac badan baa jiray waxaan qiyaasaa inay dhimashada tiradii hadda ma haysaahyd laakiin waa qiyaasaa inuu ka badnaan doono dhimashada intaas ay ka badnaan doonto inta labaatan soddon meeyana dhaafaysa ayaan ayaana sidaa qiyaas ahaan laakiin tirada rasmiga ah runtii ma hayo dhaawacana intaas wuu ka badnaa dadka la badbaadiyana waxay ahaayeen ilaa iyo toddobaatan meeyo wallaahi haddii aan wax yar ka yidhaahda amniga magaalada muqdisho siduu ahaa jiray siduu hadda yahay kun mar ayuu ka fiican yahay aan aaminsanahay qaraxyada dhici jiray haddii aan isku barbar dhigno labadii kun iyo shan iyo tobankii iyo kii afar labadii kun iyo afar iyo tobankii boqolkiiba toddobaatan qaraxyada dhici jira hoos bay u dhaceen waa boqolkiiba toddobaatan number yar ma aha waana la record gareeyaa daatada waa la record gareeyaa si looga faa'iidaysto waxaan isleeyahay marka hay-adihii iyo amnigiina si fiican bay u dadaalayaan oo xalaybo nasiib wanaag waxaa lasoo qabtay laba qofood midna dhaawac waxaa lagu soo qabtay midna wuxuu ahaa ninkii dambeeyey u qaabilsanaa al-shabaab qaraxyada hoteelada waddanka oo dhan ka dhaco gaar ahaan magaalada xamar qaraxyada ka dhacaayo o dhan ninka mas-uuliyadda uga ahaa waa lasoo qabtay waa la haayaa
kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga qaranka ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo u warramayey falastiin axmed iimaan
dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa soo jeedinaya xasan kaafi qoyste
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka maanta waxaynu ku gorfaynaynaa shirkii madasha wadatashiga ee dhowaan kusoo gabagaboobay magaalada kismaayo iyo natiijo la-aantii uu kusoo dhammaaday waxaana barnaamijka igala qaybgelaya mudanayaasha baarlamanka ee kale ah xildhibaan cabdulaahi jaamac iyo xildhibaan maxamuud buure oo labaduba ka mid ah xubnihii ka qayb galay shirkii magaalada kismaayo abukaati cabdirasaaq cali dhoore oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho iyo cabdiraxmaan xuseen cadow oo ka tirsan ururada bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo xildhibaan cabdulaahi jaamac sidee u aragtaa qaabkii uu kusoo gebagaboobay shirka magaalada kismaayo bismillahi raxmaan raxiim aniga aragtidaydu waxaa weeye shirkaasi madashii halkan laga raray ayuu salka ku hayey waxaa ka qayb galay madaxdii federaalka iyo kuwii gobolada markii la dooday la dooday la damcay in meel layskugu yimaadana way ku adkaatay inay mowqif ay u midaysan yihiin qaataan maxaa yeelay halkan waxaa looga tegey shuruudo ay ka mid tahay waxii ka soo baxaya meeshu meel go-aan lagu qaadanaya ma aysan ahayn waxay ahayd meel tale lagu soo jeedinayo shardina talada waxaa u ahayd inay tahay tale laysla waafaqo consensus waxaa loo yaqaano marka waa la gaari waaye tale laysku waafaqsan yahay waana laga soo laabtay hadda ayaa lagu lagu jiraa marka sidii meeshaas kadib meeshii la aadila ansiiyo abukaati cabdirasaaq adiga aragtidaada qaabka shirka kusoo gabagaboobay wallaahi aragtidayda bini aadamku sidiisaba farxad la-aan iyo himil la-aan ma ahaan karo marka dadka soomaaliyeed himilasan oo farxad le bay sugahayeen marka aad bay uga naxeen wax laga naxay ahayd laakiin aniga meesha waxaan u arkaa mas-uuliyado weeye waxa kan la gudanahayo madasha iyo tan iyo tii ka horreysay intii u dhaxaysay inaan guddigii farshamada iyo xafiiskii oberationka ku shaqo lahaa uusan hawl sii qaban bay iigu muuqataa xildhibaan guure shirkii kismaayo goobjoog baad ahayd aragtidaada ku aadan qaabkii uu kusoo gabagaboobay runtii shirku sida loo abaabulay ama loo maareeyey sida uu ku socday iyo ku talagalka marka horeba lagu talagalay natiijadiisu waxa ka soo baxay iyo iyo intaas marka la isu fiiriy way isleeyihiin ku talagalku ma ahayn shirku in ay muwaafaqad ama go-aan lagu midaysan yahay uu ka soo baxo ilama ahayn waana sababuhuna waa inta uu xildhibaanka iga horreeyey sheegay oo ah nin walba danta danta shaksiga ah iyo danta maaragtay gobolada ay nimankani madaxda ka yihiin iyo maaragtay iyo iyo iyo iyo arrimo kale oo iska hoose ayaa ayaa sabab u ahaa marka shirka inuu fashilmo waa waa la filayay waana iska caddayd cabdiraxmaan waxaad ka mid tahay bulshada rayidka aragtidaada ku aadan shirka kismaayo iyo sidii uu kusoo gabagaboobay maxay tahay aragtideedu waxay tahay shirkan shir baa ka horreeyey oo halkan muqdisho ka dhacay shirkii ka horreeyey wuxuu ku dhammaaday natiija la-aan marka shirkan kismaayo lagu qabtay saadaasha markaas la sameynayay waxay ahayd haddii horudhac aan la samaynin oo loo sii diyaargaroobin oo dadka arrintuu ka dhexayso marka horeeto aysan sii diyaarin aragti isku dhoweyn karta waa la saadaalinaya shirkaas inuu isigana natiija xumo ku dhammaanayo marka waxay ila tahay dadaan diyaargaraysnayn ayaa tagay halka xildhibaan cabdulaahi jaamac maadaama aad shirka goobjoog ahayd waxyaabaha ugu waaweyn ee ay madaxdu isku mari waayeen maxaa ka mid ahaa qodobada la isku qabsaday qaar waxay ahaayeen sida eh, puntland iyo jubbaland iyo waxay taagan yihiin heshiisyadii lagu soo yegleelay dowladdan iyo garoowe one garoowe two waxaa la yidhi afar dhibic shan laguma laaban karo saasaa ku taalla marka eh, waxay ku adkaysanayeen dee heshiiskii hore la galay afar dhibic shan laguma laaban kare waa in deegaan looga gudbaa Eh, gobollada koonfur galbeed iyo galmudug eh, markii dambe waxa waxay istaageen ayaguna inay yidhaahdaan afar dhibic shan aqalka hoose yaa lagu soo qaybinahayaa marka afar dhibic shanna sideedababa xeer bay iska ahayd oo xeer jajab bay ahayd kuma taallo dastuurka kuma taallo meel ay sharci kaga taallo kusoo baxdayna male laakiin qaab laysla fahmay oo curfi bay iska ahayd wax lagu soo dhisay labadii kun labadaas mowqif labaduba laba jiro weeye oo sal leh midna haddaan ku fadhinaayo afar dhibic shan baa baarlamaankaani ku fadhiyaa midna waxa weeye tii lagu ballamay weeye waxaa la isku keeni waayey marka kaloo yimid aqalka sare aqalka sare markii laba kun iyo labayo toban aanu dowladdan bilaabaynay aqalka hoosaa isku qaatay labada mas-uuliyadood aqalkii sare waa lagu dhici waayay in la sameeyo sababaha ugu weynna waxay ahayd inaysan samaysanayn dowlad goboleedyo markaas hadda waa jiraan qaar baa jira afar baa jirta kuwo kalena waa samaysamayaan talada ah marka ah ha la sameeyo aqalkii sare ayadu waa soo cuslaatay dastuurkii bay ku taallaa afarta sanoo soo socota ma sidii u laalaanayaa mase waa la samaynayaa abuukaati cabdirasaaq qodobada laysku mari waayey inta aad ka warqabto maxay yihiin xagga diyaargarowga iyo ka qaybgalka bilkuliyanba labadii madalood intii u dhaxaysay wax hawla oo la qabtay muuda xataa ka qaybgalka dadka waxaan ka warqabaa in maxaan ku rahaa dadkii madasha ku wada jiray ayna wada teginba meesha inaan la abaabulinba in aan waxaan ku rahdaa xafiiskii iyo hay-addii ku shaqaladahayd ayna ayna ayna kuba marta qaadan shirka oo si habqana lagu tegey waxaa kuu soo haray wixii qaanuunku uu ka qabi karo dadka matalaada siyaasiga ah xilalka ku haya qaanuunku wuxuu ka qabaa waxaa weeye qofka siyaasiga oo xilalka matalaada haya waxaa weeye fikirkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa siyaasiga ah waa in loo bedelo axkaan iyo qawaaniin waa sababta awoodda iyo maxaan ku rahdaa immunityga loo siiyey marka wixii axkaamta aan waafaqaynin waxay iska noqonayaan doodo iyo fikrado caadi ah marka mar haddaan dukumiinti iyo wax axkaamtii waafaqsanu soo bixin waa mas-uuliyad baaqatay oo cidu ay lahayd haye xildhibaan guure waxyaabaha runtii aasaaska u ah khilaafka waxa weeye afar sana ka hor laba kun iyo labaiyo tobankii waxaa jiray heshiis ama protocol garowe kow garowe labo oo odhanayay in baarlamaanka lasoo xuli doono ama baarlamaankan hadda jira uu yahay baarlamaanka ugu dambeeya four point five lagu soo xulo wixii markaasna looga gudbo doorasho qof iyo cod ah nasiib daro tii ma dhicin xukuumadda waa tii tiri ba doorasho ma dhici karto marka waa in la helaa waddo kale oo baarlamaan cusub lagu soo helo waa in la helaa marka mas-uuliyiinta qaar baa waxay taagan yihiin four point five a lagu noqonaa qaarna waxay leeyihiin war heshiis baan saxiixa in four point five laga gudbo oo weliba uu leeyahay haddii doorasho la aadi waayo heshiiskaasi doorasho la aadi waayo four point five waxaa looga gudbayaa deegaan marka tii waa in la fuliyaa heshiis heshiis haddii la galo waa in la galaa madaxda qaranka o dhan aa saxiixday madaxweynihii hore iyo maamuladii gobolada iyo dadkii hore iyo baarlamaankii hore aa saxiixay marka heshiiskaas in la jebiye ma aha dooda horta nuxurkeeda intaasuu ahaa aan siiyo cabdiraxmaan xuseen cadow cabdiraxmaan waxyaabaha khilaafka keenay maxaa ka mid ah ani aragtideeda waxay tahay meesha grubaysi ayaa ka dhacay qolo walba way dadaalaysaa waxay ka fikiraysaa cidda ku soo bixi doonta doorashada soo socota marka maamulada dadka hogaaminaya ee dadka dowladda federaalka hogaaminaya kulligood waxay doonayaan doorashada soo bixi doonta qof walba inuu aqlabiyad helo taas marka shuruudaba uu la tegay arrintan ah four pointy five waa sax hal ma ahayn laakiin weli waxaad u malaysaa dowladdii dadka inay ka saarta ahayd in weli halkii laga bilaabay la taagan yahay sidoo kaleeto dadka deegaanka ku doodaya iyo kuwa ka soo horjeeda waxay arkayaan dowladdii lixdan iyo sagaalka ee ikhtilaafka samaysay sideed gobolba wadanka ka koobnaa sideed iyo toban gobol bay ka dhigtay hal gobol baa afar noqday mid baa saddex noqday mid baa laba noqday Eh, mid weli gobolkiisi ayuu taagan yahay marka eh, haddii deegaan wax lagu celinayo waana sideedii gobol loo laabtaa kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii isla markaasna dastuur iyo dowlad rayid ah oo berigaas ummadda isku raacsanta cod loo qaada uu jiray En midda hadda en halkan ka taagan en waxa- waxaan is leeyahay eh, eh, muddo kororsi eh, waa en xildhibaanadu qaarkood way raadinayeen eh, dowladda ruuxeedu way raadinaysaa En arrimo tiro badan boo iska soo horjeeda baa jira En, eh, waxaan leenahay marka en, arrinta dhulka loo dhigo intaan shirarka waaweyn laiskugu imaanin in hoos loo wada hadlo oo wax lasoo diyaariyey oo laga soo shaqeeyey oo laisku soo dhoweeyey in shirarka lala yimaado xildhibaan cabdulaahi jaamac shirka kismaayo wuxuu ahaa shir si weyn indhaha loogu hayay oo ku xiran hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka marka maxaa keenay in madaxda soomaaliyeed ay isku tanasuli waayaan anu waxay la tahay laba arrimood baa keentay mid eh, dhinaca farsamada weeye oo dad fikirkaas shiila oo aqoon u leh oo karti u leh oo ayaga ka dambeeya dadka meesha fadhiya ka dambeeya oo wax u soo shiila oo xa- xulul u keena meeshii way ka maqnayd midda labaadna waxa weeye qofba maslaxadii markaa uu xambaarsanaa buu ku dhegay halkii laysku keeni lahaa tanasulka tanasulka wuxuu keenayaa in masla waxaa loo tanasulaa maslaxada qaranka wey midda loo tanasulaya ee midda shaksiga nina shaksi shaksiga kale u tanasuli maayo marka maslaxadii qaranka ayaan loo tanasulinin oo waxaa lagu dhegay maslaxadiha labadaa oo ka hooseeya ayaa lagu dhegay taasaa keentay marka in ay noqon weydo tanasul imaan waayo waa tahay ansiyo abukaate cabdirasaaq wallaahi anoo ku raacsan maxaan ku idhahdaa eh, xildhibaan cabdulaahi aragtidiisa Eh, haddana intii hore oon hiri unbay nuxurka ku dhex jira madasha waxaa weeye dadka ku wada jira iyo siday ku samaysantay iyo maamuuska ay yeelanayso iyo isa saamaynka instituushinadii horey u jiray oo dastuuriga ahaa oo mas-uuliyadda waddanka hayay baad moodaa in in aan aan taxadar badan uusan jirin sida isu saamaynayso iyo mekanismka lagu kala lagu kala duwayo waajibaad gudashada madashu waa institution marka institutionkaas dadka ka midka ah warka aniga aan hayo waxaa weeye dad boqol qof ku dhow oo noocyada bulshada iyo noocyada hay-adaha dastuuriga ah laga soo xulay ama dowlad goboleedyo ha noqdeen ama levelka saro federaalka ha noqdeen iyo bulshada rayidka ah oo iyadoo labada level ku imaanaysa marka waxaa moodaa inayn isku maamuus iyo isku miisaan iyo isku xushmad ahayn taas way keenaysaa waxaad moodaa in maxaan ku idhahdaa eh, fadhiyada iyo ka qaybgalkooda ayna isku miisaan ka ahayn ee inta xilalka sare haysa oo dowlad goboleedyada iyo inta xilalka sare haysa oo federaalka ah aad moodo in eh, ay u badan tahay inay inay hadlaan marka ma banaana qofka mas-uulka ah dadka uma fekera asaga laakiin wuu matalaa markii go-aanku sidaas noqdo marka dadka soomaaliyeed fikradooda iyo rabitaankooda iyo xorriyadooda ayagaa leh sidii horeyba la tashiye iyo daraasaad loo soo sameeyey marka lama sahlan karo dadkii oo nool nool oo jooga iyo fikradahoodii oo jira si kastaba ha noqoto madashu waa hay-ad jirta hay-addaas isa saamaynta ay yeelanayaan hay-adihii ka horeeyey oo jiray oo iyadu ay ka dhisantay waa in la yaqaano waa inayna isbaabi'in isburburinin tansula'aanta waxaa keenay dee masaalixda la kala leeyahay iyo maxaan ku rahaa rabitaanka siyaasiga ah xildhibaan guure tanasulaad la-aanta maxaa keenay baad is leedahay madaxda meesha tagtay nin walba meesha wuxuu la tegay ajende u gooni ah iyo aragti siyaasadeed oo u gooni ah qaar aragti qaran leh waa jireen oo danta qaranka ka eegayey qaar aragti gobol oo lagu ilaalinayo maslaxadda shakhsiga ah waa jireen qaar maslaxad shakhsiga ah watay oo rabay meeshan waxa iyaga danta waa inay ka soo baxaanna waa jireen marka sa- masaalixyadaas kala gedisan awgood ayaan iyo n wadahadallada sida sida la moodayay shirka wadahadal joogto ah oo barnaamij lena meesha kama socon so marka waktiga meesha lagu lumiyo sideedda maalmooda iyo inta jeeroo dadka ay is arkeen islama eka aad bay u yartahay inta jeeroo la- laysla fadhiistay iyo inta maalmooda meesha la joogay iyo dadka eh, maaragtay ergada ah ee faraha badan ee dhowrka boqol ah ee meesha tegay ma ahayn ergada maalan en- en- in ergooyinku dhan ay shirka ka qayb qaadanayeen waxaa is arkaya keliya waxay ahayn madaxda nimankan uh, ama maamulada gobolada ama mataqaanaa madaxda eh, qaranka ee federaalka ayaa is arkaya keliya intay wada fadhiyaan ama wa- ama wada sheekaysanayaanna waa yarayd inta badanna waxaa la isugu yimana waxay ahayd war booskaaga ma ka timid booskaaga ma ka timi nin walba wuxuu lahaa, booskaygaan taagnahay maxaan ku bedeshaa marka gorgortan gorgortanadaas ayaa socday marka sidaa daraaddeed weli waxa weeye meeshii qolo walba ay rabtay ma ay iman waxaanan sidaan hore u sheegay ka baqayaa in wax ayna ayagu hadhow raalli ka ahayno rabin dhammaantood oo in lagu khasbo oo ay hadhowtii wax inta ayagu is ixtiraami waayeen wadda qaranka ixtiraami waayaan shacabka ixtiraami waayaan markaas inay shisheeye ixtiraamaan oo wax shisheeye soo jeediyay ay hadhow qaataan ayaa nasiib darro noqonaysa cabdiraxmaan haddii aan ku siiyo tanasulaad la-aanta maxaa keenay waxa weeye eh, dan shakhsiyadeed iyo dan qaran meelis lama geli karto eh, waxaad arkaysaa eh, da- eh, madaxda halka iskugu tagtay in badanoo ka mid ah inay fulinayaan dan shakhsiyadeed Eh, qofku intuu dan shakhsiyadeed fulinayana en, waxa weeye dan soomaaliyeed lama gaari karo marka eh, tanaasul laanta waxaa keentay eh, iskooxaysiga eh, qarannimo diidnimada en, sida hadda xildhibaan guur ugu dambeeyey uu sheegayay haddii aysan tanaasul usan imaanin aysan ka fikirin madaxdu fursadda ay haystaan eh, waxaa imaanaysaa in loo yeeriyo marka intii lagu yeeri lahaa adoo soomaaliya ma go-aan qaadatid ma u tanaasushi dadta ummadda iyo dalka marka waxaan isleeyahay dhibaatada ugu weyn midda kaleeto raba inaan ku daraa waxay tahay eh, maamullaha ka maqan oon shirka ka soo qayb gelin oon weli dhismin sida hiiraan iyo shabeellada dhexe sida waqooyi galbeed eh, marka dadkaas iyo banaadir oo kaleeto aragtiyo waaweyn ayay ku soo kordhin lahaayeen taasna dowladda iyo inta eh, xilalkaas ayaa ka gaabisay eh, maamulladaasu inay dhismaan marka tanaasulaanta taas baa keentan isle bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta kale ee madasha dibad joogga ka ah door ma ku leeyihiin ay madaxda wax ku kala yidhaahdaan marka ay ismari waayaan sida tii kismaayo ka dhacday oo kale aan siiyo xildhibaan cabdulaahi jaamac ha waa ku leeyihiin laakiin in la abaabulay u baahan yihiin anigu saan kuu sheegay waxa weeye mar haddii ay eh, madaxdii meesha iskugu tagtay ay is afgaran waayeen oo meel isku keeni waayeen anigu waxaan qabaa in eh, baarlamaanka ay mas-uuliyadda saaran tahay in hoggaanka uu u dhufto in bulshada rayidka iyo shacabka uu la xiriiro in la doodo in la soo saaro qaraar ama aragti dalkan lagu samata bixin karo ayadoon loo eeginin gaal hebel baa sidaas yiri iyo ama teleefon soo diray ayagoon loo helin hebel baa sidaas raba oo doorasho eh, raba inuu mataqaanaa eh, dani haysa ayadoon loo eegin reer hebel iyo gobol hebel baa sidaa doonaya ayadoon loo eeginin talo dalkan lagu samata bixiyo in la soo saaro oo bulshadana lagala tashado baarlamaankuna mas-uuliyadda hoggaanka uu qaato ayaan aaminsanay haddii aan taa ku fashilno hadda waxa weeye sidii xildhibaan guura noo sheegay waa nala gacna gacnayn doonaa foolxumo ka weynna lama arko Eh, waa la hubaa soomaaliya tale ajnabi leedahay inaysan ku guuleysanaynin lixdankin sanoon dowladda ahayn waan ogeyn marna talo ajnabigu soo jeediyey oo guul laga dhaxlay lama arag marka meeshaan joognana waa ka sii liidanaynaa haddii aan loo bareerinin in danta qaranka la badbaadiyo haddii aan idin xasuusiyo intiinan iminka nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan qaabkii uu kusoo gebagaboobay shirkii madasha wadatashiga ee kismaayo waxaana barnaamijka ka qaybgelaya xildhibaan cabdulaahi jaamac xildhibaan maxamuud guure abuukaata cabdirasaaq cali dhoore iyo cabdiraxmaan xuseen cadow haye abuukaata cabdirasaaq waa maxay doorka bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta kale wallaahi waa waa waa door weyn baa uga bannaan waxaana tii aan kuu sheegaya aan ku lahaa madasha abuuritaankeeda iyo xubnaha ka midka ah maamuus isku mida inay yeeshaan waay iyo xushmad isku mida haddiiba madashu ay isu timaado kulansan tahay ma aha inay isku khaldamaan xilgudashadii caadiga ahayd oo gooni goonida loo kala lahaa xubnaha kaga jira baarlamaanka ay gooni u lahaayeen xubnaha kaga jira xukuumadda federaalka ay gooni u lahaayeen xubnaha kaga jira dowlad goboleedyada ay gooni u lahaayeen iyo madasha xilgudashadeedu inay isku khaldamaan ma aha dadka madasha ka midka isku xushmad iyo isku maamuus inay noqdaan waa waana ku jirtay baaqii ugu dambeeyey oo shirkii xamal lagu qabtay inaan cidna keligeed go-aan gaari karin go-aamada wadajir loo gaaro marka door weyn bay ku leeyihiin ayagana ma aha inay maxaan ku idhahdaa sugaan waa inay jirto awood inay u yeeshaan inay dhihi karaan ayagu arbitration geli karaan oo wax dhexdhexaadin karaan xildhibaan guure haye horta bulshada rayidka ah waxaa weeye waa lafdhabarta mujtamac kasta oo dhisan bulshada rayidka ayaa lafdhabar u ah ayaga ayaa ilaaliya danaha qaranka ayaga ila- ayaa ilaaliya danaha guud danta guud maanta waxaa loo baahan yahay kaalintooda oo wax ku oola inay muuqato waxaa loo baahan yahay bulshada rayidka ah dhowr arrimoodba inay sameeyaan kow in ay bilaabaan inay u kala dab qaadaan madaxda in ay qabtaan shirar ay ummadda ku wacyigelinayaan wax ugu sheegayaan meeshay wax marayaan in ay soo jeediyaan baaqiyo iyo talooyin ama xuluul lagu xalinayo khilaafaadka jira khilaafaadka jira oo aada runtii sidaa hore loo sheegay sabab u ah in mataqaanaa masaalixdii aan iskhilaafsan sidii looga gudbi lahaa maaragtay laga shaqeeyo waxaana jira waxa weeye bulshada rayidku waa inay u horseedaa ummadda iyo madaxdaba u sheegtaa in la ixtiraamo shuruucda iyo qawaaniinta noo degan waxaad moodeysaa waxyaabaha hadda khilaafaadka ugu waaweyn waxa weeye shuruucdii iyo iyo iyo heshiisyadii noo qornaa iyo dastuurkii ayaa la dhinac maraya inaan la dhinac marin oo iyaga lagu socdo haddii lagu socdo cidna ma lumayso marka haddii shuruuc sharci kastoo aan dhigana berri la ag marayo maxaa shuruuc laga dhiganaya marka bulshada rayidku waxa weeye iyaga ayaa ilaaliya maslaxadda qaranka maslaxadda ummadda waxaa laga rabaa doorkaas mataqaanaa gobonnimada inay inta qaataan ay madaxda iyo baarlamaanka iyo cid walba la kulmaan oo ay ummadana la hadlaan oo ay ka soo saaraan mataqaanaa waxa iyagu ay u arkaan mataqaanaa maslaxadda qaranka inay si cad u soo saaraan oo la ogaado oo weliba lagu dhaqmo ayaan soo jeedinaynaa haye cabdiraxmaan doorka bulshada rayidka muxuu yahay bulshada rayidka waxa weeye waa waa iftiimiyaha waa tusaha waa toosinta ay maaragtay tusayaan dhaliilaha xukuumadda xildhibaanada marka haddii la abaabulo abaabulku waa liitaa tixgelintoodu way yar tahay laakiin waxaan leenahay bulshada rayidka fursad weyn baa u bannaan mar horena hadda way dhaqaaqeen abaabul badan baa jira kala dabqaad badan baa jira waxaan rajaynaynaa marka inay xukuumadaha waxaan ka wadaa yacni maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku inay ixtiraami doonaan tixgeli doonaan aragtida bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta ee xilka haynin oo kor ka daawanaya arkaya qaabkay wax u dhacayaan waxaanan rajaynaya in la tixgeli doono hadduu ilaah yiraahdo waxna ka soo bixi doona xildhibaan cabdulaahi jaamac sida la sheegay waxaa jira shir kale oo dhowaan la qaban doono madasha wadatashigo ay isugu iman doonto shirkaas maxaa laga fili karaa makii kismaayuu raaci doonaa mise natiija laga filaya
wallaahi anagu tafaa'ul wanaagsan baan bixinayna waxaan leenahay khayr allah ka keeno laakiin ma qabo in diyaargarow wanaagsan la sameeyo sida kii hore mana ku talinaya aniga shirkaas goordhow in la qabto haddii la qabto fashil inuu galo ama wax aan soomaali u cuntaminina gaala ku qasabtay ay timaado ayaan ka baqaynaa wakti in la siiyo weeye la bisleeyo talada la ruugo xaggee looga baxaa meeshaan waxay u baahan tahay laba arrimood farsamo waa u baahan tahay waxay kaloo u baahan tahay niyad sami in danta qaranka la hormarsiiyo danaha kalena gadaal la dhigo institutionkii fulin lahaa ama hay-adda fulin lahaydna la helo iyo qaabkii loo fulin lahaa intaasi wakti bay u baahan yihiin shirka dhowrka maalmoodoo soo socda lagu baaqaayo ma filaayo wax qurxoon inay kasoo baxayaan haddayba wax ka soo baxaan
abukaati cabdirasaaq shirka la filaya in la qabto ma kii horeu raaci doonaa mise natiija ka iman doonto waxaad leedahay kii hore maadaama lagu soo kala tegey kan waxbaa ka soo baxaya wallahi aniga optimistan ka ahay dhinac axsan baan ka fiirinayaa waxaan aaminsanahay in dadka soomaalida haddii si fiican wax loo maamulo wax loo maareeyo ay maamulan karaan danahooda karti iyo awoodna u leeyihiin iyo faham ku filan waa run waa masalo dhib badan isbeddelka bulsho innaga waxaan naga maqan waa qarannimo taam ah taa marka waa xaalad kala guura baan ku jirnaa qof kasta taa horta inuu fahamsanaado weeye waa wax culus weeye marka waxay u baahan tahay in aan aan laga soka dhicin la siiyo sidaan horey u sheegahayay qiimaha iyo waktiga ay u baahan tahay waxa weeye madashu waa inay adeegsataa dadka soomaalida ah la yidhaahdo aayihii ummadda soomaaliyeed baan idinka rabnaa haddaad tihiin dadka qaanuunka yaqaana haddaad tihiin dadka maxaan ku ihahdaa ururada bulshada kaleeta haddaad tihiin maxaan ku ihahdaa marka ayagu go-aanka midaysan soo saaristeeda inaysan laakiin ayaga inay dadki u fakeraan oo mushkulada weli waxa weeye majrac loo noqdo male dadkii dadka iyo hay-adihii ugu sarreeyey baa madashii ka mid ah oo hogaaminaya marka haddii la isqabta xaggee la aadayaa wey marka rajadan ka qabo waxaa weeye in taxadar iyo dadaal badan diyaarintiisa la muujiyo ka qaybgalka iyo isxusmayntu ay badato markaas waxsan baa ka dhalanaya xildhibaan guure isla su-aashan rajada aad ka qabto shirka la filayo in la qabto horta een, anigu waxaan qabaa shirka soo socdo ee, ma noqonayo shir een, madaxda soomaaliyeed keliya ay wadageli doonaan wuxuu noqon doonaa shir ay maaragtay een, shisheeye ama ajaanib ay maamuli doonto shir ajandihiisa ay soo diyaarin doonaan een, ajaanibtu shir intaan shirka la tegin ka hor een, go-aanada ka soo baxaya la ogyahay oo ay ajaanibtu ku soo khasbeen ama ay soo ogolaysiiyeen eh, madaxda soomaalida sidaas ayaan u arkaa haddii kaas mid ka gedisan uu noqdona wuxuu noqonayaa shir haddana ka bilowda meeshiisii haddaan hadda sida saaxiibaday sheegeen aan loo kala dab qaadin oo aan khilaafaadka jira lasoo dhammaystirin intaan shirka la aadin ka hor eh, lama filayo inay wax badan ka soo baxayaan haddiise eh, dadaal badan bulshada rayidka muujiso oo cid kastoo soomaaliya eh, jecel ay ku dadaasho in sidii laisugu soo dhoweyn lahaa aragtiyada kala duwan oo intaan shirka la tegin ka hor qof walba laisku soo dhoweeyo markaas natiijo fiican baa imanaysa laakiin dadaalkaas ilaa hadda ioma muuqdo cidda keliya oo hadda gacan maroojiska wada waa beesha caalamka beesha caalamka waxay rabto iyo rabitaankeeda iyo waxay soo yeerisay unbaa hadhowna meesha kasoo bixi doonaan isleeyahay waxyaad cabdiraxmaan haddaad soo koobto rajada laga qabo shirka la filayo in la qabto Een, horta waa in la daraaseeyo shirka horeeta muxuu wax uga soo bixi waayaan daraasad waa in la sameeyo ee, la ogaado caqabadihii dhacay iyo kadibna la saadaaliyo waxa looga gudbin karo marka guddi farsamo waa in loo saaro loo kala daba qaado shirka intuusan dhicin Een, markii laysku soo dhowaado kadib shirkaas waa inuu dhacaa waxaa ceeb u ah maalin kasta bulshada caalamka inaan u yeeranay oo ay go-aanka ay noo gaarto marka intii naloo gaari lahaa waxaan madaxda soomaaliyeed hadda fursaddaha ay kula talinayaa inay go-aanka ayagu ummadda soomaaliyeed u gaaraan marka waxaan rajaynayaa een, haddii sidaa la sameeyo in wax wanaagsan ka soo bixi doona hadduu ilahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan jeclahay inaan dhammaantiin idin weydiiyo xalku muxuu yahay sideese u guulaysan karaan kulamada ku aadan madasha wadatashiga si loo gaaro yoolka la higsanayo oo ah in doorashooyin dhacaan bisha sebteembar ee sanadkan xilligaas oo uu ku ogyahay wakhtiga dowladda aan ku horeeyo xildhibaan cabdulaahi jaamac halku waxa weeye haddaan daawis taabanay waxa weeye qodobka lixdanaad wuxuu leeyahay afar sanaa lalahaa afarta sano intaan la gaarin ka hor waa in la helaa wixii la qaban lahaa ee dalka maslaxadiisa ahayd waxaan soo koobayaa markii danta qaranka la hordhigo markii la helo farsamooyin wax lagu xalinayo oo dadka isku keeni kara farsamooyinka dad aqoon-yahan ah ka shaqeeya qaabka wax loo xalinayo laysku hayana waa suurtagal in meel layskugu keeno wax anfici kara gobolada iyo dowladda dhexe iyo shacabweynahaba waa suurtagal xalka noocaas haddana fa- faraha lagu hayaa oo aad baa loo dirsayaa doodiisu way socotaa Eh, waxaan odhan lahaa marka xalku waxaa weeye horta kow in aan lagu degdeginin shir iyo go-aanno masiirka soomaaliyeed wax yeelaya ama gacan maroojin gaalo ku yimid kaas in laga dhowrsado weeye waayo cawaaqibkiisa lama xallin karo hadal baa soo baxay hadalkaas la tacaalidiisa iyo eh, dhibaatadiisa imaanaysa intaan hadalku soo bixinin marka hore meel dadku isku waafaqsan yahay in la helo weeye waana la heli karaa baan qabnaa annagu misaal haddaan ku siiyo wa- meelaha waxyaalaha doodaha ku jira waxaa ka mid a afar dhibic shan iyo degmo ma laysku keeni karaa waa laysku keeni karaa baan qabaa anugu waa laysku keeni karaa labadaba waa la xeerin karaa eh, doorasho waa loo diyaar garoobi karaa xisbiyadii sharcigooda waa na hor yaalla waa waa waa- baarlamaanku waa baas garayn karaa Eh, nin gaala oo einstein la yidhaahdaa waxaa laga sheegay wuxuu yidhi waali waxa weeye inaad qalad samayso arrin si qalad si u- si u xaliso oo aad ku fashilsho oo isla isla ayadii dhabiha aad ku noqoto oo fashil kale ku dhammaado oo mar kale intaad samayso aad ka fisho natiijo tii hore ka duwan inay ka soo baxdo dhabaha lagu fashilay ha laga leexdaan leh ha laga leexdo dhaba cusub oo wax lagu xalinaya ha la aado abukaata cabdirasaaq adigoo soo koobaya xalku muxuu yahay dhinacaaga walaa xalka waxaa weeye in laga run sheego masalooyinka x- wax lagu xalinayo in rabitaansan uu jiro in saraynta sharciga la ilaaliyo in maxaanku irahdaa markaan taas leeyahay muwaadiniinta iyo dadka xilalka matalaada hayaba rabitaankooda waa inay waafajiyaan axkaan bini aadamka dhaqankiisa si loo fasiraa jirta ama loo miisaamo loo cabiro sida sonkorta kilogramaad looga cabiro dharka yaardi looga cabiro waxaa bini aadamka waa inuu xuduudda sharciga qawaaniinka dabiiciga ah sa- diimaha samaawiga uu ku jiro iyo midka isaga uu degsaday oo kuwaas waafaqsan ama waa inuu xuduudda anshaxa iyo dhaqanka iyo caadaadka oo suuban oo horumarka iyo guusha lagu gaarayo ku dhex jiro labadaas wixii hadduu mid ka tago oo mid uu ku socdo laynkiisii rajuu leeyahay waa lagu soo celin karaa kii kaleeto laakiin hadduu labadabad ka baxo waxaa weeye illegal unethics yani waxaa weeye xuduuddu sharciga iyo tii anshaxa iyo dhaqanka iyo caadadaba wuu ka baxay marka aadaminimadiina waad ka baxaysaa marka inaga dowladnimaan ka hadlaynaa waxaa weeye dowladnimadu xisaabaad sida xisaabtoo kale formulooyin bay leedahay formulooyinkeeda in la sugo lagu dhaqmo wey dad baana aqoon u leh in la weydiiyo wey in indhaha laga cabiro ma ah marka xalka waxaa weeye in runna la sheego dadaalna la sameeyo haye xildhibaan goore xalku waxaa weeye in la raaco dastuurka iyo shuruucda dalka u degan iyo heshiisyadii hore loo galay oo dhammaantood ca- ee, maaragtay qeexaya een, waddada ugu habboon ee looga bixi karo een, marxaladan kala guurka ee aan ku jirno een, marka sidaa daraaddeed madaxda soomaalida mas-uuliyiinta xukuumadda baarlamaanka gobollada dhammaan waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan een, shuruucda iyo dastuurka iyo heshiisyadii hore u jiray haddii heshiisyadii hore u jiray la yidhahdo waxba kama jiraan oo lama dhaqan gelin karo kuwa hadda la kala saxiixdo oo hadda madashan eh, muxuu ahay eh, shirarkan hadda dhacaya lagu kala saxiixdo afar sano kadib ayaguna sooma noqonayso la diidi maayo marka maalin walba marka in heshiis cusub la galo oo la saxiixdo oo aan berri la fulin macno ma samaynayso waxa weeye heshiisyadii hore u jiray haddii la ixtiraamo hore waa loo socon karaa nasiib darro doorasho cod iyo qofa ma dhici karto haddaanay dhici karin waxa weeye siyaabo badan oo kale wax loo samayn karaa jiro waa in laysku raacaa iyadoo la tixgelinayo oo la la ixtiraamayo dastuurka iyo brotokolladii hore loo saxiixa iyadoo la ixtiraamayo waxaa fiican in mataqaana hore loo socdo oo taasaa dalka maslaxad u ah laakiin haddii kuwii hore la diido kuwa maanta la seexan afar sano kadib waa la diidaya denmod meeshaadi aa joogaysaa waddanka hore u socon maayo marka danta qaranka in laga hormariyo danta shakhsiga ah iyo qof walba inuu maaragtay fekerka ah aniga eh, berito murashaxana maalan eh, en- en- madaxda waxaa laga yaabaa afar ka mida madax- madaxda inay murashaxiin yihiin laba kun iyo maaragtay eh, bisha august ama september inay murashaxiin yihiin oo madaxweyne murashax u yihiin afartooda nin walba wuxuu ka eegayaa marka uu dagaalka uga jira meesha uu cod badan ka heli kara iyo iyo iyo iyo farsamada uu kusoo bixi karo so marka ma laysu keeni karo waa maalan hadday laba yihiin iyo hadday afar yihiin iyo hadday shan yihiinba waxa weeye dadku een, damaca siyaasiga ee shakhsiga ah waxaa ka muhiimsan soomaaliya oo wax noqota xalka waxa weeye shuruucda in la ixtiraamo shuruucda shuruucda noo degan la raaco ayaga ayaa xalka ku jira halkaas ayaa ayaa- ayaynan ayay- ayayna ku dhammaanaysaan filaya cabdiraxmaan xalku muxuu yahay xalka een, waxaan la qabaa odayaashii iga horreysay siday u dhigan waxaa weeye tanaasul hadduusan imaan xal ma imaanayo Eh, waxaa loo baahan yahay maanta tanaasul in la sameeyo qof kastoo soomaaliya oo fursad haysa maanta tanaasul inuu sameeyo wadankiisa dadkiisa En, wax badan baa laysku khilaafsan yahay lama soo koobi karo soomaaliya dad badan maaha dhul weyna waa haysataa waa laba iyo toban milyan iyo wax u dhadhow Eh, hal bilyan oo china ama ama ama indiya ah ayaa hal madaxweyne iyo hal- hal constitution loo ku dhaqmaa horumarna ku gaaray wuu nagu filan yahay wadanku eh, inta xil doonaysaa xil oo ku filan way helaysaa waxa weeye tanaasul ha la sameeyo Eh, tanaasulkana ha laga soo bilaabo dadka maanta fursadda haysta qof eh, fursad ma haysto ma tanaasuli karo eh, midna fursad buu haystaa wuu tanaasuli karaa En xildhibaanada haddan halkan fadhiya waxaan leeyahay een, eh, s- waa isku soo dhoweyn kartaan oo u kala dab qaadi kartaan een, kulli madaxweyne ma wada noqon karno marka een, xalku wuxuu ku imaan karaa inay ummadda soomaaliyeed isku tanaasusho inta hadda madaxda ah inay isku tanaasusho midnimada ummadda in la fiiriyo eh, dhowr iyo labaatankii sano ama soddonkii sano ee wixii soo dhacay waan ogeynay dib in ugu laabana diyaar umaahin dadkan iyo dalkan hore u socdaa marka aan ka faa'iidaysano dabeysha socota maanta fursad weyn baan haysanaa intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsanaa qaabkii uu ku soo idlaaday shirkii madasha wadatashiga ee magaalada kismaayo waxaana igala qayb gelayey xildhibaanada kale ah cabdulaahi jaamac iyo maxamuud buure oo ka mid ahaa xubnihii ka qayb galay shirkii kismaayo abuukaati cabdirasaaq cali dhoore oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho iyo cabdiraxmaan xuseen cadow oo ka tirsan ururada bulshada rayidka soomaaliyeed inta aynu mar kale barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ku kulmi doonno haddii allaha awoodda lihi oggolaado waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa wariyaheena magaalada muqdisho oo xasan kaafi qoyste oo soo jeedinayay faaqidaadda toddobaadka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington
dadka ka soo jeeda dalka ethoobiya ayaa waxa ay maanta qaar ka mid ah ku dhinteen shil gaari oo ka dhacay waddada iyagoo ku sii jeeda dalkooda warbixintan waxaa magaalada Hargeysa- hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da barqad maxamuud kaariye gaadhiga dhacay oo sida la sheegay ay saarnaayeen dad tiradooda ku dhowda lixdan qof oo intooda badan ay dhalasho ahaan kasoo jeedaan etoobiya kuwaasoo badankooda laga soo ururiyey gobolada bari ee somalilan islamarkaana lagu soo waday magaalada hargeysa ayaa ku dhacay meel u dhexaysa hargeysa iyo berbera inkastoo inay dowladdu ka hadal arrintani haddana siday v o a u xaqiijiyeen howlwadeenada caafimaadka ee isbitaalka guud ee magaalada hargeysa oo iminka lagu daweynayo dhaawacaasi saddex qof ayaa geeriyooday kuwaas oo mid ka mid ah ayuu ka tirsanaa ciidamada somalilan halka shan iyo afartan qof oo kale oo laba ka mid ah ay ka tirsan yihiin ciidamada somalilan ay ku dhaawacmeen shilkaasi kuwaas oo sideed ka mid ahay dhaawacooda culus yahay saddexda qof ee geeriyooday ayaa meydkooda iyana la keenay cisbitaalka guud ee hargeysa inkastoo aanu isku dayno inaannu arrintan wax ka weydiinno mas-uuliyiinta ay khusayso haddana ma suurtogelin inaannu helno dhowaanahan waxaa somalilan ka socday in la ururiyo dadka ajaanibka ah gaar ahaan kuwa kasoo jeeda etoobiya islamarkaasina lagu celiyo dalkoodii taliyaha laanta socdaalka ee somalilan maxamed cali yuusuf oo dhowaan v o a la hadlay ayaa hore u sheegay in dadka u dhashay etoobiya ayagu iskood u dalbadan in la geeyo dalkoodii islamarkaana ay dowladda somalilan ka caawinayso inay dalka ka baxaan hase haatee go-aan ay hore dowladda uga soo saartay dadka ajaanibka ee somalilan ku dhaqan ee aan sharciga ku joogin kaas oo ahaa inay muddo soddon maalmood oo dalka kaga baxaan ayaa wakhtigiisu ku eegyahay muddo toddobaad ah kadib barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaan jilleecaynaa dhinacii heesaha iyo muusiga heesta fidno ayaan idin soo qabanaynaa iyo codkii nimco jaamac na labada fid cawl faras buu isaaraa webiga ayuu ugu faruuraa axmedow heestaasi ka war codkaasi macaan ee fanaanada nimca jaamac iyo heeska fidno waxa uu gebagabo u yahay baahinteennii idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o e da waa axmed cali shaaq iyo ibraahim xasan daandure oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.